بsم الlh الرحmn الرحيم الحmd لlh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو cبdالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى bab hwاab man yucطي baabu bayaani hawaabi man axad hawaabkii caddayntiisii buu u baab yahay yucطii wax siinaayo wax bixinayo wbilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu اlmuhanى qaala xadaanaa moxamedu huwa bnu jacfar qaala xadaanaa shucbat can mansuuri qaala samictu ribciya yuxadiثu can zayd bni dabyan rafacahu ilى abi dari can الnabiy sal ly slama qaala halaaثaة sadex yuxibuhum اllahu caza wajala alla wou jecel yahay wahalaaثaة sadexna yubqiduhum اllahu caza wajala alla wou u caroonayaa waa u caraysan yahay ama aladiina yuxibuhum اllahu caza wajala kuwa uu alla jecel yahay farajulu ataa qowma waa nin dad u yimid fasa'lahum biاllahi caza wajala ilaahay wax ku su-aashay walam yas'alhum biqaraabatin qaraabo aan ku su-aalanin beynahu wa beynahum u dhaxaysa isaga iyaga dhexdooda famanacuuhu way u diideen fataxallafahu rajulun fatakhallafahu rajulun nin ayaa u dib maray biacqaabihim iyaga ciribtooda yacnii gadaashooda fa acdaahu siran waxbuu siiyey wixii uu rabay fa acdaahu su'lahu wixii uu su-aalanayuu siiyey siran isagoo markaa yacnii siraysanayo laa yaclamu bicatiyatihi iyadoo uunan ogeyn siismadiisu ila allahu allah maahna cid kale iyo waladii acdaahu iyo kii uu siiyey wa qowmun kaas waa nin waana midda hadda maxalushaahidka uu yahay hawaabka uu ku helayna waxay tahay rabbi inuu ku jeclaaday subxaanahu watacaala ilaahay dartiisa wax lagu su-aashay waa bixiyey wixii la su-aalay ayb kaas marka waa mid wa qowmun qolo saaruu leylatahum habeenkoodii soconayay xataa idaa kaana nowmu hurdadu markay ahayd axabba ilayhim miday loo jacayl badan yahay agtooda mimaa yucdalu bihi waxa loo dhigo wax kastoo loo dhigo nasaluu way degeen fawadacuu ru'uusahum madaxyadooday dhigeen dhulka faqaama ninkaa marka kacay wayatluu yatamallaqunii isaga oo isukay behenbeheenayo oo tamalluqa waa isku dhadhajinta waxaan dhahno yani qofku markuu aada qofka wax u weydiisto u weydiisto oo qofkan qofkan waa isku dhadhajinayaa la yihahda marka yatamallaquni isagoo su-aasha iga badinayo aad ii su-aalanayo wayatluu aayaatii aayaadkayga uu aqrinayo iyo warajulun nin kaana fii sariyatin ilaalo dhexdooda ahaa falaqow lcaduwa cadowgii bay la kulmeen fahusimuu waa la jebiyey faaqbala bisadrihi hortiisa xabadkiisa ayuu ku qaabilay horhore ayuu u socday xataa yuqtala ilaa laga dilo ow yuftax allaahu ow yaftaxa allaahu lahu ama alla uu u furo ilaa an yuqtala xataa bimacnaa ilaa way ilaa la dilo ow yuqtala ow yaftaxu ow yaftaxa allaahu lahu ow alla u furo wahalaaثatu aladiina yubqiduhum allahu caza wajala saddexda oo alla u caroonayana ashaykhu zaani waa nin oday ah oo zaani ah waalfaqiiru lmukhtaal faqiir faam faam badan waalghaniyu daluum iyo mid marka hani ah oo dulmi badan ilaa qinihiisa iyo hantidiisa waa dulmiyay ku keeni kartaa ciddou doono iska dulminaa lacagou haystaa yacnii kan sidaas yeel kan meeshaa ka qabo kan sidaa yeel yacnii sidou doono u dulmin karaa asoo isku hadlaynaya maalka iyo qinaha kaas marka sidaas u daran yahay ee haddana haddii oo wax haysto isaga sabab oo wax u dulmiyana ma leh dhinacaasna waa laga feeri karaa oo haddii ilaahayba deeqay wuxuu wax u dulmiyo oo wax uga qaato dad maba yaallaan bancan ee kan kale marka ee asagu aan qaniga ahayn dulmiga ma u bannaan yaha maya laakiin kaas wax ku qabtaaba lahaayaaba laakiin kan wax u u baahi gelinayana ma leh sida odayguba zino wax u dhibaato geliyo ounan u qabin oo shahwadu aynan oday marka dhallinyaradii iyo odayaalku isku mid maaha faqiir isagoo ah haddana hadduu kibir ku daro wuxuu ku kibraba maba haysta kuwan marka saddexdan waxaa weeyaan daacigii ugu yeerayay waxa ay ku dambaabayaana daciif ah marka nin daaci daciifa iska celi waayey mid qawi ah iskama celi kara waay macnaha leanna ninka ashaykhu zani daaciga zinada ugu yeeraya waa daciif faqiirkan waxa ikhtiyaalka iyo kibirka ugu yeeraya maba haystaba waa daaci oo daaciga ugu yeeraya waa daciif hani waayo dulmi wax ugu yeeraa waaba wax yar daciif marka daacigii daciifka ahaa ninka iska celi waayey shahwo xoog badan ma iska celi karan ofka marka iimaankiisu dacfi badan inuu ku jiro ayb qaala baabu tafsiiri lmiskiini miskiinka tafsiirkiisa ayuu baab yahay miskiin maxaa la yidhaahdaa baabu zakaad marka la joogo miskiinka iyo faqiirku laba ictibaaray kale leeyihiin oo ama laba macno miskiinkaana xaalad roon faqiirku waa qofka baahidiisa waxba aan ka dabooli karin miskiinkuna wuxuu noqonaa qofka baahidiisa waxna ka dabooli karo waxna aynan u daboolnayn ayaa miskiin la yidhaha walidaalika qur-aanku nimankii ninkii dadkii doonta suuratulkahfi ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri masaakiina lagu tilmaamay dad shaqaystana waa yihiin doonay haystaan waana masaakiin yanii waxa ay soo dhacsadaan oo biil ah ma badna waayo waxa ay ka baahidooda ma dabooleysa marka faqiirkaa ka daran miskiinka marka baabu zakaad iyo la joogo laakiin haddii faqiir la sheego miskiinku waa soo gelaa miskiin haddii la sheegana faqiirku waa soo gelaa kelimaadka waxay ka mid yihiin la yidhaha ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca kaliimaani walislaami oo kale wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa ismaaciilu qaala xadaanaa shariiku can caطaaءi bni yasaarin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala laysa almiskiinu miskiinku ma aha aladii taruduhu tamratu kay timirta celinayso watamrataani iyo labada timir wاlluqmatu luqmada iyo wاlluqmataani laba afgashi kan ay celcelinaysa ma aha ina almiskiina miskiinka almutacafifu waa midka dhowrsan baahiyow qabaa wax waa u baahan yahay dadkana wax ma su-aalahay iqra-uu aqriya in shi'tum haddaad doontaan laa yas'aluuna annaasa ilxaafan dadka ma su-aalayaan celcelin ilxaafan ay mulxifiina iyagoo ku celcelinaya oo su-aasha ku salgoynaya macnaha ilxaafku waa qofka inaad meesha u danbayso baryada aada uga gaarto wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala laysa almiskiinu ma ahan miskiinku aladii taruduhu tamratu watamrataan wاlluqmatu wاlluqmataan ina almiskiina almutacafifu iqra'uu in shiئtum laa yas'aluuna اnnaasa ilxaafa xadiidkan laba nusqo ayuu ku yimid nusqo kale xaashiyadeedana waxaa lagu sheegay in xadiidka madruub wdukira fi xaashiyati siin wuxuu yihi ana hada alxadiida madruubun calayhi madruubun calayhi waxaa laga wadaa qalinaa kor laga mariya yani waa la tiray xaashiyada oo nusqada kale ee qoreysana xaashiyadeeda waxaa kaloo lagu qoray duriba calaa hada alxadiidi fi nusqatin qolooyinkiina aan ta'siilka haysanin muu qoraa kan yb wbihi qaala akhbaranaa qutaybaة can maliki can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal slm qaala laysa almiskiinu miskiinku ma aha bihada الطawaafi midkaan noqnoqoshada badan aladii yatuufu calى الnaasi dadka ku wareegaya kan warwareegidda badan aladii yatuufu calى الnaasi dadka ku wareegayo ku dul wareegayo taruduhu الluqmaةu wاlluqmataani ay celcelinayaan wاtamratu wاtamrataani qaaluu fama lmiskiinu miskiin waa maxay marka qaala wuxuu yidhi aladii laa yajidu waa midkaan helaynin hinan deeqtoonaan yugniihi oo deeqiyo wuxuu dadka uga maarma midkaan haysanin walaa yufdanu lahu aan loo dhug lahayn fayatasadqa calayhi oo markaa fayutasadaqa calayhi lagu sadaqaysto markaas walaa yaquumu aan istaagaynin fayas'alu nnaasa dadka aan su-aalanaynin kaasaa miskiinka dhabta kaasoo xaadiidtan marka macnuhu miskiinku aladii laa yajidu ginan yugniihi ina almiskiina almutacafifu iyo inkastoo adaad xasri uu ka muuqdo xasri ma loo jeedo haddii hadda xasri laga wadana waa xasri oo yacni maqsuus ah oo yani marka laga eego miskiinka dhabta ah kaas waay laga wadana hayruhu inuusan miskiin ahayn ma ka dhalanaysa wbihi qaala akbaranaa nasr bnu caliyin qaala xadaanaa cabdulaclىa qaala xadaanaa macmaru can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slm qaala laysa almiskiinu miskiinku maaha aladii taruduhu اlأklatu wاluklataani cunista iyo laba cunista iyo wاtamratu wاtamrataani kay celinayaan ma aha qaaluu fama lmiskiinu ya rasuula اllah miskiinku waa maxay qaala aladii laa yajidu ginan walaa yaclamu nnaasu xaajatahu dadkana aysan baahidiisa ogeyn fayutaصadaqa calayhi si loogu sadaqaysto markaa korkiisa wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can saciid bni abi saciidin can cabdiraxmaan bni bujayd can jadatihi umi bujaydin wa kaanat miman baayacat rasuula اllahi sal slam ay ka mid ahayd anaha qaalat lirasuuli اllahi sal slam waxay ku tiri ina almiskiina miskiinka layaquumu calaa baabi iridayduu soo istaaga famaa ajidu lahu shay-an waxba u heli maayo ucdiihi aan siiyo iyaahu isaga aan siiyo faqaala lahaa rasuulullahi sal l slam rasuulka wuxuu ku yidhi in lam tajidii shay-an haddaadan waxba helaynin tucdiinahu iyaahu aada siisid miskiinka ilaa dilfan majin ama qoob ma ahani muxraqan oo la gubay fadfaciihi ilayhi u dhiib fii yadihi gacantiisa dhexdiisa u geli oo u dhiib yani haba celinine wax un iska sii waayo haba yaraadaane marka ilaa dilfan muxraqan waa mubaalaga fi lqila waxa la siinayo waxa la siinayo aadba ha u yaraadeen waayo macnuhu qaala baabu lfaqiiri lmukhtaali faqiirka kibirka u saaxiibka ah xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay wbihi qaala akbaranaa mxamed bn اlmusanى qaala xadaanaa yaxya can ibni cajlana qaala samictu abi yuxadiثu can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal slam alaaثaة saddex laa yukalimuhum اllahu ywma اlqiyaamati ilaahay maalinta qiyaama lama hadlaayo lama hadlaayo macnaheedu waxay tahay hadal naxariis kulama khidaabayo ilaa nebigu waa ka yihi maa minkum min axadi ila sayukalimuhu rabh hadalkaa wuxuu yahay marka hadal naxariiseed ma lagula hadlayo ashaykhu zaani ninka odaygo waayeelka oo zaaniga ah waalcaa'ilu lmashuwu midka faqiirka ahee kibirka leh oo yacnii kibran waalimaamu lkadaab ninka madaxweynaha ama madaxda ahoo beenta badan kulligood marka sidii hadaayo kale waay daacigii ayaa daciif ah marka daaci ku xambaaraayo inay waxaan sameeyaan mid kasta ma qababa odayguna daaci zine ku xambaarta ma qabo xoog leh caa-ilkan waaba iska faqiir wuxuu ku kibro maba yaallaan ninkan cidow ka cabsanayo male hadduu runta sheego ninka madaxdaa qofka ma cabsanayo marka sabab uu been u sheego waaba yar tahay waa nacam haddii marka ninka isagoo saas a been sheegay isagoon awood lahaynna kaba daranba nacam macnahaas iga dhigan tahay wabihi qaala akbaranaa abu dawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa caarimun waa moxamed bnu lfadl asaduusiyu qaala xadaanaa xamaadun wahuwa bnu salma qaala xadaanaa cubayd llahi bnu cumara can saciidin almaqburiyi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal slm qaal arbacat afar yubqidhm اllahu caza wajala ilaahay baa u caroodo tii hore alaaatun haddana arbacatun ma iska hor imaanayaan lianna maxaa yeelay alaaatun markii la yidhi ma laga fahmaayo mid afaraad ma jirto ma laga fahmaayo waayo cadadka mafhuumkiisu waa daciif mafhuumulcadad ayaa afar iyo shan awalba lagu diidi lahay isaguna waa daciif arbacatun afar yubqiduhum allahu caza wajalla allah u caroonayo albayaacu alxallaafu midka waxgado waxgadida badan oo dhaarta badan dhaarashada badan wlfaqiiru lmukhtaal faqiir kibir badan washaykhu zaani oday zaani ah walimaamu ljaa-iru iyo imaam jaa-ir ahoo yacni jawr falo yani min jawrihina waxaa ka mida been inuu sheegayo hadda beenta un laga wadaa riwaayadii hore siday ahayd wuxuu leeyahay halkan marka ibnu xasmi waxaa ku dhacday xamaad ibnu zayd mizina tuxfaha wuxuu jasmiyey sidaas waana tasaruf oo labadooda ay xamaad ibnu zayd iyagaa saas yacni ay la noqotay ee riwaayada sanadka xamaad bnu zaydin lama dhihin xamaad unbaa sanadka oo ku yimid nacam marka ibnu zaydkan iyagaa marka waa min tasarufihim bayhaqi shucab limaan oo xadiidka soo saaray min طariiqi moxamed bni yaxya waabilashar qaala ahbaranaa abunucmaan huwa caarib xadaanaa xamaad bnu salma bayhaqi marka xamaad bnu salma saas uu yidhi sideedana ogow caarim marka uu xamaad ou idlaaqo ibnu salama unbuu ka wadaa yaa laga wadaa bazaarna can ariiqi alxajaaj bni minhaal ayuu xadiidka ku wariyey ibn xibbaanna min طariiqi ibrahima bn اlxajaaj asami khadiib اlbaqdaadi fi taarikh asad bni muusa dhammaantood xadaanaa xamaad ibnu salama ayay dhaheen ayaguna marka mutaabaco qaasira iyo mid yacnii taama a labadaba waxaa loo hayaa xamaadku inuu yahay xamaad ibnu salama ayb cid cubaydullaahi ka warisay oon xamaad ahaynna maba jira sida uu bazaar sheegay xamaadkan xamaad ibnu salama qaala baabu fadli saaci midka u soconaayo cala alarmalati garoobka haweenta aan nin qabin ee garoobka ee la furay ama laga dhintay midka u socdo oo u ixsaan falo armala marka waxaa iyada de fadli gaara loo siinaya qofka u saciyo cid iyada marka qani ka dhigto oy ku deeqtoonto waa weysay oo ninkiina waa furay ama waa ka dhintay marka haweenkuna dacfiyaa ku jiro marka iyagaas in la ogaado wbihi qala akbarana cmr bn mansuur qala xadaana cabdاllahi bn maslma qala xadaana malik can hawr bni zaydin الdiiliy can abi اlgayf can abi hurayrata qala qala rasuulu اlahi sal l slam asaaci clى اlarmalati garoobka midka u socdo oo u shaqeeyo wاlmiskiini iyo miskiinka kalmujaahidi fii sabiili اllahi buu la mid yahay mid ilaahay jidkiisa ku jihaadayo oo ninka ilaahay jidkiisa ku jihaadayo ummadou ilaalinan oo ummadda sharafkeeda nafhi nafteeda maalkeeda diinteedu dadka u ilaaliyaa intaasuu dadka u jiraa ninkan marka armalada iyadana wax siinayo oo ka warqabo qofka garoobka ahna isaga laftiisu marka ummaddii uu dhinac ka ilaalinayo cirdiga dadka sharafka waayo haddii dadka masaalixda caamka haayo hadday islaamaha saasoo kale oo keligood joogo ilmaha lagu keliyeeyey ama ama lasoo furay ama laga dhintay hadday meel uga qoondeeyaan wax la siiyo intay ka guursanaysa iyo wax uun la siiyo haddii loogu talagalo ummaddaas sharafkeeda iyo yacni suuqeeda waa fiican yahay waa ilaalsanaana laakiin hadda innaga sidana haysatoo kale furiinkuna uu batay furiinku markuu bato garoobkii waa badanaa garoobkii markuu bato wax wax siiyo haddii la waayo suuqay gelayna mid walbaa marka laba xaboo tarmuusa iyo bakeeriyaala meel u yaallo gabadhii hadday bannaanka usoo baxdana oo ay niman weliba wax ka gadgadanayaan ayaamaha hore xishoodkeedu waa iska joogaa xeerka bacdina waxaad arkaya iyagoo iyadoo nimankii uun ku aftaagayso iskala kaftamayso oo maxaa marka ummaddaas u dhowrsanaanaya marka wax u dhowrsanaana mal laakiin waxa dareemaya de arrinkaasoo kale ama culays ay ku hayso qof uun diin fahmaayo diinta weliba maqaasideeda fahmi karo ayaa dareemi kara waxaa laga yaabaa qofkan kale inuu yidhaha naagtan maxaa loogu diidaa inay shaqaysato gabalkood jaad ay gadaayaan ay gadaan wax dhib badana suuqan ka ka jiro ilaahan ilaahay uun allah toosiyo hadday dadku waxaas ku bataanna cirdigii iyo zinadii iyo sharti dhameeda badanaysa ummaddaas khayr marka waa ka ayb marka waxa uu ajarkiisa looga dhigay nin jihaad ku maqan looga dhigay ummaddii wax weyn uu ka hayaa qofkaas qaala baabu lmualafati quluubuhum kuwa quluubtooda lasoo dumaayo wixii ku yimid in zakada la siiyo wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can abilaxwas can saciid bni masruuqin can cabdiraxmaan bni abi nucmin can abi saciidin alkhudriyi qaala bacatha caliyun wahuwa bilyaman cali ayaa soo diray isagoo yeman joogo bidahabatin dahab biturbatihaa maca turbatihaa yacni dahab ceriin ah oo aan la dhalaalinin oon la sameexaynin ilaa rasuulillahi sal l slam nebiga ayuu usoo diray faqasamahaa rasuulu llahi sal l slam bayna arbacati nafarin nebiga afar qof buu u qeybiyey alaqrac bni xaabisin alxandaliy wacuyaynata bni badrin alfazaariy wacalqamata bni culaahata alcaamiriy uma axadi bani kilaab ahaa wa zaydin الطaa'iy intaas u qeybiyey uma axadi bani nabhaan ahaa ninkaas faqadibat qurayshun quraysh waa xanaaqday wa qaala maratan ukhraa mar kale wuxuu yidhi abu saciid sanaadiidu quraysh faqadibat sanaadiidu quraysh odayaalkii qureysheed waa xanaaqeen faqaaluu waxay yidhaahdeen yucdii sanaadiida najdin najdi odayaalkoodii ayuu siinayaa wayadacunaa annagana waa naga tegaa iyaga markaas kama wadaan de nebiga inay tuhmayaan iyo kama aha yani daahirka arrintan waxay arkeen ayaga inay dadaalayaan oo jihaadkii ku jiraan dhulkoodii kasoo tageen yacni waxay isleeyihiin adinkaa idinku fiicnayd haddii dad wax la siinayo adinkaaba halganka ku jiro oo dadaalay nebiguna wax kalow fiirinaan iyaga laakiin hadalkan inay nebiga ku dhibaan ma ugu talagelin ama nebiga ay yidhaahdaan cadaaladaada wax si ka yihiin iyaga yacni sidaas ma dhahayaan qaala wuxuu yidhi nebiga inamaa facaltu dalika sidaa ayaan yeelay liata'allafahum inaan soo dumo waxaan u siiyey inaan ayaga soo dumo fa jaa'a rajulun marka ah waxaan uu hadda cali soo dhiiba zaka miyaa mase ma aha baabkan hadda uu ku dhex keena zakaadkii waayo ama hadday zaka tahay hadday maal kaleba tahay mualafatu lquluubku dabcan de zakada waa leeyihiin waxbay ku leeyihiin kuwa mualafatu lquluubka zakada lehna kuwa gaalo ah oo soo islaamaya ma aha mualafatu lquluubku waxay tahay dad soo islaamay iimaankoodu daciif yahay ama dad iimaankoodu qawi yahay laakiin oo muslimiinah oo odayaal oo mujtamaca meel ka joogo haddii iyaga wax la siiyo dadkoodii oo gaalnimo ku jira soo islaamayo waxay leeyihiin annaga dadkeenna waa la karaameeyey maadaama la karaameeyey meeshan waa fiican tahay waa soo islaamayaan marka laakiin mualafatu lquluubka ma laga wado qofka isagoo gaala in la siinayo zako oo la dhahayo lacagtan qaado soo islaam iyo wax noocaas ma la dhahayo zakada sideedana gaal waxmaba kula haba asaga zakada qof gaal ah waxba kuma laha muslin unbaa la siinaa mualafatu lquluubkuna labadaas sinfi waayo waxaa lagu daraa sinfi kaloo saddexaad oo ah qolooyinkan ayaga marka muslimiinta maalan xuduudda dadka degan oo gaalada kaabiga ku haayo xarbiyiinta oo ayaga degaan ahaan xuduudda degan ee zakada in wax laga siiyo oo lagu dhiiri geliyo la yidhaahdo nimankaas naga haaya idinka innagana waxay kaalmo ah aan idin siinayna waayo waxaa uga baaqanaya imaamku marka inuu ciidan meeshaas u diro oo qarash badan uu galo hadday kuwa meesha degan ka adag yihiin ayaga unbuu ku hubaynaa bis waxa uu ku hubeynayana zakadaa laga bixina mualafatu lquluubka waa lagu daraa kuwaas naftirkooda waxayna ka mid ahayd siyaasaadkii ummadii hore oo muslimiintu ay yaqaaneen oo aad ay wax ugu kala xali jireen waayo kuwaas meelaha joogo haddii la daraabo cadowgaasay kugu soo daynayaan hadhow ama cadowgii bayba la xulufoobayaan adigii marka inaad dadka ku dirqisood sabab u noqoto inay cadow dhabar ka saartaan ma la rabo saddexdaas nooca marka mualafada lagu shee lagu sheegay fa jaa-a rajulun nin ayaa marka intaa way qanceen ayaga marka fa jaa-a rajulun nin baa yimid kathu lixyati garkiisu uu badan yahay mushrifu lwajnatayni labadiisa goon ay sarreeyaan haa'iru lcaynayni labadiisa indhood god ay ku jiraan oo indhihiina marka goday ku jiraan goonkiiyo indhaha hadday god galaan goonku waa soo kor noqonaan naati-u ljabiin oo markaa goonkiisu uu soo taagan yahay ayb mushrifu lwajnatayn marka wajnataynku marka isaga lafteeda marka yacni dha intaasoo dhanaa la dhahaa dhabanka daanka korkiisa jabiin iyana marka meeshaa marka soo taagan maxluuqu ra'si madax xiiran madaxiisa la xiiray marka madax xiiritaanku calaamad see ay noqone marka waa nimankan khawaarijtu iyaga waa lahaaji waa iyo iyo iyo qolooyin aan khawaarij ahayn oo zuhaad a laftooda waxaa jiray madax xiirashada ilaahay ugu dhowaado marka timaha in la xiirto cibaado in loo laga dhigta ma aha ilaa xaj marka la joogo ama cumro la joogo madaxa in la xiirto markaas waa lagu cibaadaysana laakiin mar kale oo madax xiirasho ay cibaado noqonaysa ma leh laakiin qofkii aan cibaado ahaan u xiiraninoo un isaga iska xiirto un waa la xiiro karaa taas dhib ma laha faqaala wuxuu yidhi itaqi llaaha yaa muxamedu muxamedow ilaahay ka cabso ninkaani marka nebiguu duraa cadaaladiisa iyo taqwadiisa kan wixiisu marka waa cay qaala faman yutiicu llaha yaa ilaahay adeecay in casaytuhu haddaan anigu caasiyo aya'manunii ma i aaminayaa alleh calaa ahli اlardi dhulka dadka joogo yacni miyuu igu aaminayaa walaa ta'manuunii idinkana ima aaminaysaan miyaa uma adbara rajulu ninkii waa jeestay fasta'dana rajulun nin ayaa idin qaatay min alqowmi ka mida fii qatlihi dilkiisuu ku idin qaatay yarawna waxay u arkaayeen annahu khaalid bnu lwaliid inuu yahay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi ina min didi'i haadaa kan yacnii asalkiisa asalkuna hadda waxaa laga wadaa yani keliya maaha dadkau kan dadkau dhali doono ma aha waxaa laga wadaa noociisaoo kale noociisa isaga noociisa waxaa ka mid ah qowman qolo sidaasaana marka fiican waayo khawaarijtu keliya ninkan qoladiisa bis kama dhalanin oo dad badana khawaarij ahaa carab iyo cajanba isugu jiro marka maahan macnuhu in ninkan qoladan ninkan uu ka dhashay keliya ama ah ayb qowman qolo ayaa ka mid ah ama ahaana ahaa ah yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay aqrinayaan laa yujaawizu xanaajirahum kalxamahooda ma dhaafaayo yaqtuluuna ahla mar kalxamaha ma dhaafaayo qalbiga ma degaayo waa ma fahmayan yaqtuluuna ahla lislaami dadka muslimiintaay la dagaalama ay dilayaan ay dilayaan wayadacuuna ahla alawthaan dadka ahlu awthaanta oo gaaladana waa dhaafayaan yamruquuna min alislaami islaamkay ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu min alramiyati leebku siduu uga baxo ugaartii lagu ganay lain adragtuhum haddii aan haleelo la aqtulannahum waan dilayaa qatla caadin caad dilkoodii oo kale sidii caad loo baabi'iyaan u baabi'inayaa ayb marka maxalushaahidku waxay tahay mu-alafatulquluubkii in wax la siinayo ninkanna marka waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa dulkhuwaysarata tamiimi macnaheeduna maaha reer bani tamiim oo dhan inay khawaarij ay yihiin ma aha wax culamo oo saa yidhi ma jiro reer bani tamiim dad fiicanna waa lahaayeen dad xunna waa lahaayeen bani tamiim oo dhanaa sidaasa maaha qolooyinkan dambe oo daxlaan iyo dadkii aada u dambeeyeyoo aad ay dacwadii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab uga caraysiisay oo uu babac dhigi waayey ayaa iyagu waxay yidhaahdaan maadaama uu ninkan tamiimi uu yahay ee khawaarij waayo kanaa daliil u ah xadiidkan xadiidkan marka fulaan iyo fulaan ma sheegin maxamed ibnu cabdilwahaaba khaariji ah iyo iyo iyo ma ahan midna ma dhahayo magac ma sheegayo xadiidkan ee khawaarijtu tilmaan uu tilmaamay tilmaantaasna marka haddii yacni unbaa laga feerinaan iyagaa marka ku dabaqaayo waa siday ugu dabaqaan afaman zuyina lahu suu-u camalihi fara-aahu xasanan fii suurati faatir markay fasirayaan qaarkood aayaddan waxay leeyihin waxay daliil u tahay wahaabiyaday raddi ku tahay keef aaday yani waxaas istidlaalka noocaas gaaray sakhaafo waa iyo caqliyaraan cilmina ma aha waxaas naa ayb mararka qaar allahuma baarik lana yani xadiidkii waminhu yadlucu qarnu shayطaan qarnu shaydaan isagaa laga wadaayo ay leeyihiin najdida lafteeda ciraaq iyo dhulkaas dhan najdi waa lagu idlaaqaa dhulka koroo dhanaa najdi layraa wixii tihaamo ka koreeyo qaabkaas marka qofku inuu u doodo waxaa ka fiican wixii uu la yimid inuu ka niqaasho wixii uu la yimid ee ama uu kutubtiisii ku dhigay hadda ma noola sheekhu laakiin kutubuu alifay kutubtiisa wixii uu ku alifaa laga niqaashaa wixii qaladana qalad waayo macsuum waayo annagu ma dhehaynaba mana weligeenna ma dhihinba haddana laakiin uun culimadaas inuun la mid yahay oo uu yacni yukhdi wa yusiib wixii uu ku ijtihaado ee waxa isaga uu ka hadlaayana ay tahay asluddiin ilaahay keliya hala caabudo xaqa cibaadada allah iskale marnaba isaga wuxuu la yimid uu ku cusub yahayna ma aha ayb fuujaaniga iyo wax dheeruu ka qoraa hadal dheer oo kitaabkan atacliiqaat salafiya ee nasaa-iga sharxaaya isagaa marka qolooyinkaas aada ugu jawaabay meeshaas markaa ka fiiriya qaala baabu sadaqati liman taxamala bixamaalatin sadaqadii ayuu u baab yahay liman taxamala qofkii xambaartay bixamaalatin yacnii deyn dad uu ku heshiisiinayo qarash dan caama ninkii qarash u galay oo deyn ay ku noqotay xamaaladu marka waxay tahay qofku marka laba qabiiloo muslimiina intay dagaal galaan dagaalkii intuu dhexda u xirto heshiisiiyo diyadii iyo wixii kala galay dadkaas anaa qaatay dhahayo oo dadkii intuu heshiis dhex dhiga diyadii markuu qaato isaga isa saaro ee keligiis ma saarna waa dadkii u kula soo noqonaa zakadiia wax laga siinaa meelahaasaa laga bixinaa hadhow dadkii marka inay saa u heshiiyaan wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy can xamaadi can haaruuna bni ri'aab wahuwa tamiimiyu hiqat caabid اkhtulifa fii samaacihi min anas qala xadaanii kinaanat bnu nucaymin wahuwa alcadawiyu abu bakrin albasriyu hiqat xaa waأkhbaranaa caliy bnu xujrin wاllafdu lahu qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuuba can haaruun can kinaanata bni nucaymin can qabisata bni mukhaariqin qaala taxamaltu xamaalatan aan qaatay faataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid fasaltuhu fiiha waan su-aalay faqaala ina almas'alata baryadu laa taxilu ilaa lialaaatin uma xalaal aha ilaa saddex ma ahane rajulin nin taxamala xamaalatan xambaartay beyna qowmin dad dhexdooda yani dayn dad ay markaa yacnii heshiisiintooda ku gashay xataa yu-adiyahaa ilaa uu guto uma yumsiku marka waa u bannaan tahay inuu zakadii wax ka qaato baryadii uu yidhaha dadkaas waxbaa iga galaya halla isiiyo ilaa uu ka helo marka uma yumsiku dabadeed waa ka joogaa baryada wabihi qaala abaranaa muamed bnu nr wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu nadr bni musaawir wahuwa almarwasiyu saduuqun qala xadaanaa xamaadu can haaruuna bni ri'aabin qala xadaanii kinaanat bnu nucaymin can qabisata bni mukhaariq qaala taxamaltu xamaalatan ayaan qaatay faataytu rasuula اllahi sal l slam as'aluhu faqaala aqim joog oo nagow yaa qabiisatu qabiisow xataa ta'tiyana sadaqatu intay nooga timaado fana'mura laka aan kuu amarno marka qaala uma qaala rasuulu llahi sal l slam yaa qabiisatu ina sadaqata sadaqada laa taxilu uma xalaal aha ila liaxadi halaaثatin saddex midkood ma ahani rajulin nin taxamala xamaalatan xambaartay faxallad lahu sadaqatu sadaqadii waa u xalaal xataa yusiiba ilaa uu ka helo qiwaaman min cayshin wax marka toosnaan oo nolosha xaggeeda ugu filan ow sidaadan guditaan min cayshin nolol yani wax guditaan ugaga filan ama isaga wixii ka galay de qarashkii intuu uga soo noqdo markaa noloshiisii ku maamusho warajulin asaabathu jaa-ixatun iyo nin ay asiibtay aafo guud fajtaaxat maalahu maalkiisii jirid goysay faxallad lahu lmas'alatu baryadii waa u xalaal xataa yusiibahaa ilaa uu ka asiibo uma yumsika uu ka haysto iyo warajulin nin asaabathu faaqatun ay asiibto xataa yashhada halaaatun ilaa saddex ay ka marqaati kacaan min dawi lxijaa oo kuwa u saaxiibka ah dhugta min qowmihi ah ay dhahaan qad asaabat fulaanan hebel waxaa ku dhacday faaqatun baahi saddex oo qaraabadiisa maxaa loo ayagaa ogaa karo dadka kale ma ogaa karaan faxallad lahu lmas'alatu masaladii waa u xalaal noqotay xataa yusiiba qiwaaman min cayshin aw sidaadan min caysh famaa siwaa haadaa wixii kan ka soo haray min almas'alati oo baryada ayaa qabiisatu qabiisow suxtun waa xaaraan ya'kuluhaa saaxibuhaa saaxibkeedii waa cunayaa suxtan iyadoo xaaraan oo cunayaa qaala baabu sadaqati cala alyatiim sadaqada agoonka korkiisa lagu sadaqaysto wa bihi qaala akhbaranii ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa ismaaciil bnu culayata qaala akhbaranii hishaamu qaala xadaanii yaxya bnu abi kahiirin qaala xadaanii hilaalu can cطaa bni yasaarin can abi saciidin alkhudriyi qaala jalasa rasuulu llahi sal l slam cala almimbari nebiga mimbarkau ku fariistay wajalasnaa xowlahu dhinacyadiisaan fariisannay faqaala inamaa akhaafu calaykum waxaan korkiina uga cabsanayaa min bacdii aniga gadaashayda maabaan uga cabsanaa wax yuftaxu lakum la idiin furaayo idinka oo min zahrati min zahratin dhaldhalaal ah wadakara dunyaa adduunyadu sheegay wasiinataha dhaldhalaalkeeda faqaala rajulu nin wuxuu yidhi awaya'ti alkhayru bishari waxa fiicani shar ma la imaadaan rasuul allah yani wuxuu ka wadaa maalka oo wax fiican ah miyaa dhibaato iyo shar ma la imaadaa fasakata canhu rasuulu llahi sal l slam nebiga waa ka aamusay faqiila lahu waxaa lagu yidhi maa sha'nuka warshanigaagu waa maxay tukalimu rasuula llahi sal l slam nebigaad la hadlaysaa walaa yukalimuka mana kula hadlaaye qaala wuxuu yidhi wara'aynaa waxaan arag aan malaynay annahu yunazalu calayhi in lagu soo dejinayo waxaan arkaan malaynay in nebiga loo waxyoonayo fa afaaqa waa soo miirsaday yamsaxu waa ka soo kacay marka sidii qof soo kacay oo kale yamsaxu isagoo iska masaxayo alruxadaaa dhididka iyo shuxuurta yani dhididka iyo shuxuurtii ka da-aysay isagoo iska masaxayo waa in loo waxyoonayo marka wa qaala wuxuu yidhi ashaahidunii saa-ilu kii su-aalaya ma joogaa inahu isaga yacni maalkii iyo ujeedaayo laa yati laa yati lkhayru inahu shaniya dha yani laa ya'ti alkhayru khayrka lama imaanayo bishari shar lama imaano ayb wa ina mimaa yunbitu الrabiicu guga roobkiisu waxa uu soo dhaliyo oo dhulka ka soo dhaliyo waxaa ka mid ah wa ina mimaa yunbitu الrabiicu waxa uu guga soo dhalinayo roobka guga yaqtulu waa dilayaa ow yulimu ama waa ku dhaweynaa roobka guga oo aad loo rabo aad loo jecel yahay waxa uu soo dhaliyo daaq ah wuxuu ku dhowaadaa inuu wax dilo ama waxaan ujeedaa inuu wax dilo oo xooluhu kuku baaba-aan ama ay ku dhowaadaan halaag markaasaa ka mida marka yunbitu rabiicu iyo markuu leeyahay waa iska untawaa majaaz mursal oo calaaqadiisa sababiyataha ku jiro iska sababkaa laga wadaa ilaahay baa wax dhalinaya ilaa aakilata alkhadiri cagaarka midda cunaysa ma ahane daaqayso daaqa dooga fa inahaa akalad way cuntay xataa ida imtala-at markay buuxsantay khaasirataahaa labadeeda keliyood markay buuxsameen istaqbalad cayna shamsi yacnii qoraxda isheeda yay qaabishay oo qoraxdii bay marka isku dhigtay fahalatad way saalaysay oo waa digaysay uma baalad way kaadisay uma ratacad haddana waa daaqday ayb hadday sidaas oo kale ay yeesho waa taas marka iyadu waa ka faa'iideysani laakiin neefkii isaga uun yacnii hal mar uun ku dul dhaco cawskaas siduu u cunayo waxaa laga yaabaa inuu marka uurweynaad u dhintaban marka wuxuu leeyahay roobkii guga ahaayey wixii uu soo dhaliyo fiicnaay minhu waxaa ka mid a wax wax dilaayo ama ku dhaweynayo qofkii si fiican uga faa'iideysta tashbiihu marka waxuu u dhacaa qofkii yacnii neefkii si fiican u daaqo haddana wixii qashinkii markay ka baxaan haddana ku laabto midkaasi waa waa ka faa'iide waa u fiican tahay waxaa lagu shabahaa marka qofka adduunyada munhamig ku noqdo oo aan khaflo intay ku dhacdo ilaahay xaggiisa iyo dikrigiisa intuu iska iloobo adduunyada un ku daato yaynan ka fakanin isdhaho si walba ku qaado labada gacmood ku qaadayo afka ku qaado oo sina aynan uga fakanin iyada un ku foorarsado marka dambe kaflowba u dhimanaa sooma adduunyadu waa dilaya marka meel xunay geynaysaa yani aakhiradiisay halaagaysaa baabi-inaysaa ee marka inaad maalkiina qaadato meel fiican marka aada yacni ku bixiso kaflo iyo aunan kaaga dhicin oodan ku iloobin yacnii xuquuqdii lagugu lahaa iyo markaas wax fiican w waina hada lmaala maalkana khadiratun waa cagaaran yihi xulwatun waa macaan yihi indhahana wax cagaaran ay jecel yihiin inay arkaan carabkana waxa macaan labadii adduunyada waa lagu sifeeyey marka waa nicma saaxibu lmuslimi yacni muslimka ka u saaxiibka ah yacni maalka qofka muslimkaa ou haystaa wanaagsan huwa yani almaqsuusu bilmadxi huwa in acطaa minhu lyatiima hadduu agoonka siiyo walmiskiina uu siiyo wabna sabiila uu siiyo ayb waa maal wanaagsan waina aladii ya'kuduhu kan qaadanaayo bigayri xaqihi xaqiisa si aan ahayn ku qaadanayo kaladii ya'kulu waa mid cunaayoo kale walaa yashbacu aan dhargaynin wayakuunu calayhi shahiidan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana markhaati buu ku noqona ayb marka maxalushaahidka in acdaa minhu lyatiima maalku waa fiican yahay agoonka marka in wax la siiyo ayb haddii marka agoonku zakada wax muu ku leeyahay isaga agoonnimo uguma laha miskiinnimo ama faqiirnimo ugu leeyahay haddii agoonku uu yahay agoon wax haysto zake lama siinayo bal asaa laga qaada marka agoonnimada wasfi ma ahan zake lagu bixiyo qaala baabu sadaqati cala alaqaaribi sadaqada dadka aqaaribta ee dhadhow ee qaraabada ah lagu sadaqaysto cadaynteediibu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa bnu cawn can xafsata can umi raa'ix can salmaana bni caamirin can اnabiy sal l slm qaala asadaqatu cala lmiskiini miskiinka korkiisa lagu sadaqaystaa sadaqatu waaye wacalaa di raximi qaraabada kan u saaxiibkaana ithnataani laba sadaqo waaye sadaqatun waa sadaqo iyo wasilatun qaraabo xiriirin wabihi qaala akhbaranaa marka qaraabada lagu sadaqaysana ayay noqonayeen marka waa kuwa aynan nafaqadooda kugu waajibin kuwa ay nafaqadooda kugu waajibtay adigayba qani kugu noqonayaanba kuwaas faqriga iyo maskanada adayba kaaga baxayaan waxa marka faqiirna ma noqonayaan masaakiinna ma noqonayaan haddii ay nafaqo leeyihiinna ood nafaqadii waajibkii nafaqada iyo waajibkii zakada laba waajib inaad hal meel isugu keentana ma dhacaysa sax maaha ayb marka qaraabada kale waa kuwa la sheegaya ama adeerka ama abtiga ama yacni dadka kale qaraabada sida kale laakiin waalidka adiga ku dhalay hadday mucsiriin ay yihiin hooyada iyo aabbaha awowga ayeydaa hooyadaa iyo aabbaha dhaleen kuwaas ayagu nafaqay kugu yeelanayaan ilmaha iyo xaaska aada qabtana nafaqay kugu leeyihin sakadaada ma aadaysa meelahaas wabihi qaala akhbaranaa bishru bnu khaalidin qaala xadaanaa qundarun can shucbata can sulaymaan can abi waa'il wahuwa shaqiiq bnu slma can camr bn اlxaariث can zaynaba imra'ati cabdillaahi cabdullahi bn mascuud xaaskiisa qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sal l slm linisaai haweenku wuxuu ku yidhi tasadaqna wax la baxa walow min xuliyi kuna waxaad isku qurxinaysaanba ha ka ahaadeene qaalat waxay tihi wakaana cabdullaahi wuxuu ahaa cabdullaahi bnu mascuud khafiifa daati lyadi gacantiisa miday fududdahay yacni aan waxba haysanin wa maal gacantiisa soo qabato cusleeya ma haysahaysani waa ninkeedii faqaalat lahu waxay ku tihi ayasacunii ma i deeqaysaa an adaca sadaqatii sadaqadeyda inaan dhiga fiika adiga dhexdaada adiga inaan ku siiyo sadaqadeyda ma ansaxe wa fii bani akhin iyo walaal ilmo ou dhalay li aniga ii sugnaado yataama agoon ah ilmo walaalkay dhalayo agoona iyo adiga inaan idin siiyo faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi salii can dalika rasuula allahi sal l slam orad nabiga soo su-aalo yidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanaya shay nafcigiisa adiga kuusoo noqonayo inaadan ku degdegin ka jawaabkiisu oo ay ka fiican tahay qofka si uu isagana u qanco adigana aan lagugu malaynin inaad adiga meel raadsanaysid yacni saan loogu malaynin inaad tiraahd orod culamo soo su-aal kale xataa haddaad adiga culumo tahay qof kale weydiiye orod bax saas inaad marka tiraahdi waa dhici karta cabdullahi bin mascuud inuu yaqaanay laakiin uu saas u dhaafay nacam haddii kale marka dadku waxay ku leeyihiin mahmaahooyinkan tirada badan oo soomaalidu ay wadaadka ula baxeen yaa kugu imaanaya marka aayad uu ku banaysto uu leeyahay xadiid uu ku banaysto wadaad asaa haysto waxaan tirada badan yaa qofka ku imaanaya marka waxay tidhi soo su-aal buu yihi rasuulka ilaahi sal l l slam qaalat waxay tihi faataytu nabiya sal l slam nabigan u imid faidaa calaa baabihi imra'atun naag baaba iridiisa taagan agteeda min alansaari ah yuqaalu lahaa la yidhaha zaynabu tas'alu camaa as'alu canhu waxaan aniga su-aalayay nebiga weydiinay fakharaja ilaynaa bilaalun baa nagu soo baxay faqulnaa lahu waxaan ku niri indaliq ilaa rasuuli lah sal slam u tag fasalhu soo su-aal can dalika arrinkaa walaa tuhbirhu man naxnu ciddaan nahayna ha u sheegin faindalaqa ilaa rasuuli llahi sal l slam uu u tegay faqaala wuxuu yihi nabiga man humaa waa ayo qaala zaynabu zaynab qaala waxau yihi ayu zayaanib zaynabooyinka teh qaala zaynabu imra'atu cabdillaahi haweentii cabdullahi bn mascuud wa zaynabu iyo zaynabu alansaariyatu ahayd qaala wuxuu yidhi nacam lahumaa ajraani laba ajar bay leeyihiin ajru lqaraabati wa ajru sadaqati laba ajar marka agoonka dabcan dee walaalkeed ilmaha ou dhalay agoonta ah waa sii kartaaba zakadeeda iyo sadaqadeeda maadaama halkan zakadii lagu soo daray kitaabu zakaad bukhaari laftiisana kitaabu zakaadu ku dhex daray xadiidkan meeshaas marka culimada qaar waxay ka qaateen naagta zakada ku waajibtay ninkeeda inay sii karto hadduu faqiir ama miskiin iyo uya waayo naagta iyada lagama rabo ninka nafaqa nafaqada ninkeeda waajib maba ku ahaba waxay marka iyada hadda iska reebaysa ma jiro ilmaha ay dhashay oo kalena maalan agoon iyo waxaa haddii ay yihiinna ma usoo celin kartaa iyada lafteeda waa usoo celin kartaa bay leeyihin waayo ilmahay dhashay haddii aabbahood joogana de aabbahaba nafaqada laga iyada waajib kuma aha nafaqada ilmaheeda hadday aabbuhu ou dhintana agoontaas dadka ugu dhow dad wakay wakiilada u noqon karaa ama weliga oo abaa laga raboonan waa inay marka uga baxayso qaala baabu lmas'alati halkaan iska joogo waa dheeryaha hada aakhiruhu allahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih